shirarkaas niyo annagu waxaan ka rajeynaynaa inay wax fiican kasoo baxaan oo ummadda hawo ah
haye waana waana soo dhaweynaa waa garta
dadku inay heshiiyaanna way fiican tahay oo dadku ay bulshada su dhex gasho haye dagaal iyo qabsi macnii wax xarac oo ku jira ma aha haye ummaddu wax kuwada noqon kadhaa inay ay heshiiyaan oo ay waxwada qaataan haye
shirarkiina hadda weli waa socdaan wax hadda weli kasoo baxayna ma laho weli arrimihii la rabay in loo hado lama gudagelin haye
oo beesha iyo macnihii maamulka wixii ka dhexeeya weli isna fariisan waa garta
laakiin maalmaha hoos oo ilaa beriya wixii loo gaaraan rajeynayna inay dhacdo inay soo fariistaan waa gartay ma maxaa hortaagan baa la leeyahy inay sar fadhiistaan oo ay wada xaajoodaan
waxaa qabada hadda horta ma jiro sida noo sheegay laakiin muftiyaal kale iyo waxbaa jiray oo ay qolyahan dawladda ay ku mashquulsanaayeen inay la hadlaan haye marka waa gartay adinku kollay beeshiisa dad ka soo jeedaa tihiin kismaayaad ku sugan tihiin bal haddaad kulamo la qaadateen dadka ee axmed madoobe hortegay ee guddiga ee maxaad isku afgarateen
ya dadka ee axmed madoobe hortegay ee guddiga beesha sida matalayo iyo adinku ee wax kulamaa ma yeelateen
dadka oo beesha sida oo guddiga ah oo loo saaray inay axmed la hadlaan iyo dadka shacabka ah oo ay matalaan yani waa isog yihiin waxayna isla gartay inay dadkaas uu ay u matalaan wadahadalka haye
marka ayagaas wixii ay noo soo qaadaan baanu kolli waanu aanu raacaynaa waa gartay ee bal ee mal- mas- malas dhihi karaa waa lagu guulaysan karaa ee axmed madoobe inuu ogolaado in kismaayelo la maamulo
wallaahi asaga iyo asagana dan baa ugu jeeda anaga dan baan ugu jeeda in oo asaga maogtahay qabsi iyo wax wax lagu haysa maogtahay waxba kuma noqon kareen haye waa ka maamulku inuu gaaraan la rabaayo oo maogta uu gaaro dalka oo dhan uu gaaraan la rabaa
haye oo hadda maamulku magaalada kismaayo unbuu koogyaha labadeeda koontarool haye marka axmed asagaa dan baa ugu jeeda inuu dadka la heshiiyo oo uu maamulku maamulku baaho oo gaaro gobolada oo dhan
bal kismaayo hadda xaaladeeda guud waa sidee ee inta ee bal ee kulamadan ay ka bilowdeen
xaaladda gudaha kismaayo adigu aada bay u wanaagsan tahay xagga amnigeeda waa okay amnigu kismaayo amni fiican baa yaalla hadda magaalooyinka weyn oo soomaaliya kismaayo qaar bay ka amni badan tahay waa gartay ee ee rajo fiican ee dadku ee shacabka reer sida ma ka qabaan in kismaayo xaaladeeda ay degto oo kismaayadii hore ay kusoo laabato
haa aad iyo aad aad iyo aad dadka eetada aad bay nood u rabaan
haye inay kismaayo xashiiso kismaayada kusoo noqoto oo bulshada ku dhex galto oo dadku heshiiyo oo dadka waxaa qaataan bay diyaar u yihiin oo raalli ku yihiin haye
waana rajaynaynaa inay wax wanaagsan kasoo baxo kulle anuu mar walba wax wanaagsan baan iska filaynaa